gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay weheliyaan xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa magaalada xudur si rasmi ah uga daafuray ololaha isdiiwaangelinta codbixiyaasha gobolka bakool daafurka ololahan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maamulka degmada xudur iyo martisharaf kala duwan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ka waramaya daafurka ololahan
runtii geeka sharafooyinka ningata wal ilaahay linka shukri waa alxamdulilah konton iyo dhowr sano kadib aniguna geeka aragta ayna iska kooyneen codbixiyaasha oo degmada xudur xarunta gobolka bakool aniguna kula qiib galna oo aragtay geeka ilaahay nin suurta geliyey anigoo aragtay ummatii deegaankan deganayd iyadoo mustaqbal sheedhasadaas diyaar garoowaas qofkii mustaqbalka iyo ka aamini lahayd mas-uuliyadda qofka in qaado lahay sidii ondoorada lahaayeen mustaqbalsho muddo badan ogdin konton iyo dhowr sano lakuroog amakii doorasho qof shacabe doorasho dhab ee qaadadaw galow waqtiganka damboyti eekamay bakumada tatan iyada diilada iyo rajada ummadda soomaaliyeed oo hanoolat yaa kumadeed weli walbadan aniidhaman istaakul badan a jarta meelila fadaw malseeda kore laakiin hatan alxamdulilah wal badan oo isbedele horumar la deeriyaa kumadata ini rajigaasba horta ha noolada walaalayaal fursaddan qaaliga oo ilaahay geeka una nimbii oo nasiib wanaaga halku faa'iidaysadoy halku faa'iidaysadoy shacabweynaha soomaaliyeed muddo badan may haroogeena hebelo wal kawari layl guraay maamu kuwarqamniya waqti badan waqti badan laka jari mayla fadaynin gudubna yacni mustaqbalka heer degma lagu bilaabo heer gobol dowlad goboleed dowladda federaalka ah lankiisan codkin siidan ini dalka mas-uulkanaga taasalan gudub la fadahay walaalayaal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa waxaa ka go'an in doorasho qof iyo coda laga hirgeliya dhammaan gobollada dalka si muwaadiniinta soomaaliyeed ay u helaan xaquuqdooda dastuuriga ee codbixinta uguna qayb qaataan go'aaminta mustaqbalka siyaasadda dalka